mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug oo isugu jira heer wasiiro xildhibaano maamulka gobolka mudug iyo bulshada qeybeeda kala duwan ayaa ka qeyb galay xil wareejinta maamulka cusub ee deegaanka ceeldibir ee gobolka mudug wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowlad goboleedka galmudug cabdi nuur macalim iyo sidoo kale wasiiru duulaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada galmudug daahir faarax fiidow ayaa waxa ay u mahad celiyeen maamulkii hore ee ceeldibir iyagoona soo dhaweeyey maamulka cusub waxayna ugu baaqeen bulshada inay la shaqeeyaan maamulka cusub kalana la shaqeeyaan arrimaha horumarinta bulshada waxaan aad iyo aada ugu faraxsanahay ka soo qayb galo munaasabadan xil wareejinta iyo caleemasaarka isugu jirta isla markaasna xamaasadeeda goonida ah wadata runtii annagoo uga soo safarnay masaafo dheer si aan uga qayb galno farxaddana caawa aan ula qaybsanno reer ceel dibir ayaynu halkan caawa horta u nimid aad baan ugu faraxsannaha intaas ka bacdi waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo guddoomiyaha cusub saaxiibkay mahdi waxaanu ugu ducaynaynaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala ula garab galo mas-uuliyadda caawa loo igmaday ee xilkeeda uu la wareegay
wax kaloo hadda degmadaan ka maqan ma jirto sideeday degmo ku tahay waxaan ka sugaynaa madaxweynaheenna dowladda galmudug inuu noo saxiixa bis si ay xuquuqaadka dowladda ama deegaannada la midka ay u helaan ay u hesho laakiin hadda waa degmo shaqaysata xarumaheeda u dhammaystiran yihiin degmooyin hadda magacaaban ayaa hadda loo raadinaya inay meeshii ku shaqayn lahaayeen maaragtay xarumihii dowladda hoose in hadda kadib la dhiso waxaan ognahay gaalkacyo oo gobolkan madax u ah in xaruntii dowladda hoose hadda dhismo ku socdo mid casriya oo meeshii hore hadda laga guurinhayo ceeldibirna insha allah waa u dhisan tahay waxaan rabaa bulshada reer ceeldibir caaway farxaddan waxaa lagu helay waa wada noolaashihii iyo isjacaylkii iyo dadka meesha joogaan qof walba argahayay ceeldibir bulshadeeda ayaa dadaal xoogan ugu jira sidii ay qeyb uga noqon lahaayeen deegaanada u xoobsiimanaya degmooyinka cusub ee dowlad goboleedka galmudug